Agaasinka caafimaadka gobolka Banaadir ayaa magaalada Muqdisho ka daafuray tallaalka cusub ee jadeecada iyo shubanka kuwaasi oo si bilaash ah lagu gaarsiin doono bulshada ku nool gobolka. Munaasabadda furitaanka waxaa ka qaybgalay mas'uuliyiin iyo wakiilo kala duwan oo ay ka mid yihiin madaxa mashruuca tallaalka ee Wasaaradda Caafimaadka Federaalka Soomaaliya Dr. Maxamed Maxamuud Dirow. Dictores Ubax Faarax oo ka socotay hay-adda UNICEF oo wakiilo kale oo ka socday WHO UNICEF agaasimaha caafimaadka gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Axmed Maxamuud ayaa ka warbixiyey tallaalkan iyo muhiimadda uu leeyahay runtii maanta farxad gaare ayay noo tahay inaan dahfurno laba talaaloo aad u muhiim ahay talaalka maaragta oo forerka iyo talaalka shubanka waxaa ognahay ilmaheenna boqolkiiba afartan isku dhowaad in ka badan waxay nooga dhima jireen ama maaragtay dhibaato ama caqabado ku ahay maaragtay oo foreerka oo loo yaqaano numoniyada inta badan iyo sidoo kale shubanka maanta alxamdulilaahi waxaan dahfuraynaa labadaas talaal waxaan rabnaa hooyo kasto iyo aabbo kasto maaragtay inuu ka faa'iidaysto talaalkaas runtii talaalka waa lacag la'aan sida lagu helo waa si adag soomaaliya kama mid ahayn maaragtay waddamada laga bixiyo talaaladaas runtii dadaal dheera loo galay in talaalkaas maanta la keeno soomaaliya
dhanka kale madaxa mashruuca tallaalka ee wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya doctor maxamed maxamuud dirow ayaa isna dhankiisa bogahadiyey isagoo uuna sheegay in bulshada gobolka banaadir oo wax badan u tiri doono tallaalkaani waxay noo tahay sharaf gaar ah ee anagu ah wasaaradda caafimaadka federaalka in maamulka gobolka banaadir gaar ahaan qaybta caafimaadka inay runtii sannadihii u dambeeyey ay hurmuud ka ahaayeen in in la keeno tallaaladan dalka waan uga mahad celinaya agaasinka caafimaadka dadaaladiisii joogtada ah oo ugu adeego in gobolka banaadir dadka ku nool inay helaan adeeg bixin dhammaystiran tallaalkana uu yahay qaybta ugu muhiimsan tallaalkan ayaa ku soo aadaya xilli ay roobab badan ee ka da-een dalka guud ahaantiisa taasi oo dadka inta badan ay sababeen shubanbiyooda oo ka dhacay qaybo ka mid ah dalka